إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu allaha qadaro saaka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah tiro madaafiic ah ayaa xalay lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ay xarun u tahay dowladda federaalka iyo shisheeyaha dagaallo isxigxigay oo sababay khasaaro culus ayay shalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee haysta magaalada jannaale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toos ah ku qaaday askarta shisheeye ee haysta degmada qoryooley ee shabeella hoose munaasabad lagu abaalmarinayay maahiriinta kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka iyo ardayda yaryar ayaa ka dhacday deegaanka kunya barow ee shabeella hoose cudurka koronafirus ayaa sabab u noqday inay diinta islaamka qaataan dad badan oo reer yurub ah gaar ahaan xubno bulshada caanka ah u diyaargarooba warkaas oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا warkii oo dhan tiro madaafiic ah ayaa xalay lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ay xarun u tahay dowladda federaalka iyo shisheeyaha habeennimadii xalay guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar culus oo madaafiic loo adeegsaday ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee aadaan cadde oo ay xarun u tahay dowladda federaalka iyo shisheeyaha ilaa toban madfac ayaa la sheegay inay ku dhaceen gudaha garoonka gaar ahaan inta badan madaafiicda waxa ay ku dhacayeen qaybta dambe ee garoonka oo ay u dhowdahay xerada xalan ee magaalada muqdisho madaafiicdan ayaa la rumaysan yahay inay jiraan khasaare ay gaarsiiyeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka waxaana madaafiicdan lagu qaaday garoonkan xiliyo inta badan looga bartay in garoonka ay ku sugan yihiin oo ay waardiyeeyaan ciidamada shisheeyaha iyo sidoo kale eeyahooda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ilo ku dhowdhow garoonka la duqeeye ayaa waxa ay sheegayeen inay maqlayeen gaari weyn uu ku xiran yahay mikrofon kaas oo askarta iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka uga digayay inay ka fogaadaan muraayadaha kuwaasoo sheegaya in muraayadaha ay khatar ku keeni karaan haddii uu kusoo agdhaco madfaca qalqal xooggan oo dhanka amniga ah ayaa xalay ka jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoona arrintaas ay saameyn adag ku yeelatay laamaha ammaanka ee kala duwan ee dowladda federaalka marar badan madaafiic ay ku tuureen mujaahidiinta xerada xalan ee magaalada muqdisho waxa ay sabab u noqotay dhimashada ajaanib iyo sidoo kale ciidamada shisheeye markaana shabeellaa hoose dagaalo isxigxigay oo sababay khasaaro culus ayay shalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee haysta magaalada jannaale magaalada jannaale waxa ay martigelisay maalintii shalay ilaa saddex weerar oo laba ka mid ah ay aada isugu dhowaayeen kuwaas oo la sheegay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan qasabka lagu keenay magaalada jannaale salaada maqrib ka hor inta aan la tukan waxaa magaalada jannaale soo gaartay diyaarada helikabtar ah taas oo qaaday dhaawacyada iyo meedadka ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada jannaale waxaana la rumaysan yahay in khasaarahaas uu ka dhashay saddex dagaal oo isxigxigaya oo ay ku qaadeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab jugta iyo daryanka rasaasta ayaa wax iska caadi ah ka naqday magaalada jannaale tan iyo markii ay soo gaareen ciidamada shisheeye ee uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka waxaana intaas sii dheer qaraxyada iyo madaafiicda lagu qaadayo ciidamadan isla shabeellaa hoose dagaaladii ka dhacay ayaynu ku guda jirnaaye sidoo kale ciidamada mujaahidiinta xalay waxa ay dagaal toos ah ku qaadeen askarta shisheeye ee haysta degmada qoryooley ee shabeellaa hoose shabeellaa hoose gaar ahaan degmada qoryoole waxaa ku sugan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwooda kasoo duulay dalka uganda dagaalkan ayaa isna la rumaysan yahay inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamadii lagu qaaday walow aan si rasmi ah loo helin faahfaahinta dagaalkan oo dhammaystiran munaasabad lagu abaalmarinaya maahiriinta kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka iyo sidoo kale ardayda yaryar ayaa ka dhacday deegaanka kuunya barow ee shabeellaa hoose munaasabadanna oo ahayd mid si hersare loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa waxa ay ka dhacday masjidka weyn ee quba lagu magacaabo oo ku yaala deegaanka kuunyabarow waxaana lagu abaalmarinaya ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee hordhaca u ah bisha ramadaan iyo sidoo kale maahiriinta qur-aanka kariimka ama oo macalimiinta ee kasoo jeeda degmooyinka kala duwanna way ka kooban tahay shabeellaha hoose ugu horrayntii munaasabadda dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh faarax wuxuuna ku dheeraaday ka hadalka fadliga qur-aanka kariimka marka wax lagu farxa weeyaan qur-aanka ilaahay ee cadiimka ah ilaahay uu naxafudsiiyey kalaamu ullaahi aladi laa ya'tiihi اlbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid waa wax ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa iyo raxmaddiisa oo inaannu ku faraxno oo aanu weynayno ayay nagu waajibaysa wey qur-aanka waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado waxyaabaha ugu fadliga badan ayuu ka mid yahay man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu bihi wuxuu ku leeyahay xasana wاlxasanatu bcashri amhaaliha laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarf alif laam miim saddexdaa xaraf haddaad akhriso soddon darajo ayaad helaysaa wey nabiga nabiga sala allahu calayhi wasalama ayaa sidaa noo sheegay oo yidhi qofkii akhriyay xaraf min kitaab illaah walahu bihi xasana hal xasanuu leeyahy xasana bimacnaa waxaa lagu dhufanayaa toban waalxasanatu bicashri amhaaliha xadiisku waa saxiix tirmidi baa soo saaray min xadiid ibni mascuud wasaxaxahu alalbaaniyu fii mishkaati almasaabiix intaas kadib waxaa lagu dhawaaqay natiijadii ka soo baxday tartankii maalimihii lasoo dhaafay u socday ardayda iyo sidoo kale maahiriinta qur-aanka kariimka macalinka galay kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka ee soddonka jus ee wilaayada shabeellada hoose waa almucalim alxaafid likitaab illaahi mucalim yaasiin xaaji mayow cabdulaahi oo ka socda degmada owdheegle ee wilaayada shabeellada hoose mucallimka abaalmarin ahaan wuxuu helayaa oo ay wilaayadu abaalmarin u siinaysaa kitaabka aysar tafaasiir iyo musxaf qur'aan cimaamad catar iyo afar boqol oo doolar maasha allah dhah jazaakum allahu khayran kaalinta labaad ee tartanka qur-aanka kariimka heeg dadka waaweyn ama macalimiinta wilaayada shabeellada hoose waxaa galay almucalim alxaafid cabduraxmaan xasan cabduraxmaan oo ka socda degmada baraawe cafwan derajada macallinkii hore waan ka tegay raalli ahaada macallinkii hore wuxuu keenay sagaashan iyo sagaal dhibic shan almucalim cabduraxmaan isagana wuxuu keenay sagaashan iyo sagaal waxaa lagu kala hormaray bar ama nus darajada saddexaad war baa ka taagan yaa galay darajada saddexaad waxaa galay oon u yeeraynaa almucalim alxaafid cabdulwahaab sheekh cabdi muxamed oo ka socda degmada qoryooli mucalim cabduraxmaan wuxuu ku guulaystay kitaabka macaarij alqabuul musxaf qur-aan cimaamad iyo saddex boqoloo doolar sidoo kale mucalim cabdulwahaab sheekh cabdi muxamed oo ka socda degmada qoryooley oo galay kaalinta saddexaad kuna baasay sagaashan iyo siddeed darajo wuxuu helayaa kitaabka axkaamu lqur'aan musxaf catar iyo laba boqoloo dollar waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala xufaada da'da yar ee madaarista qur-aanka ee degmooyinka gobolka shabeellada hoose u kala tartamayay waxaan ku bilaabaynaa soddonka jus yaa galay soddonka jus waaya haddaan fiirinaynaa insha allah soddonka jus ardayga galay degmooyinka gobolka shabeellada hoose kaalinta koobaad waa xasan mucalim moxamed abubakar oo ka socda degmada qoryooley wuxuu galay kaalinta koowaad ee soddonka jus ee qur-aanka kariimka ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna keenay sagaashan iyo sagaal darajo abaalmarintiisu waxay noqonaysaa qalam alqur'aan cimaamad catar iyo laba boqol iyo soddon doolar kaalinta labaad waaya waxaa galay ee soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah cadnaan moxamed sheekh cumar oo ka socda degmada owdheegle cadnaan wuxuu keenay sagaashan iyo siddeed dhibic siddeed wuxuuna ku guulaystay musxaf qur-aan cimaamad iyo catar iyo boqol iyo toddobaatan doolar degmada owdheegla ayuu ka socdaa cadnaan kaalinta saddexaad waxaa galay ilyaas moxamed cabdulaahi oo ka socda degmada baraawe wuxuuna keenay sagaashan iyo sideed dhibic shan wuxuuna abaalmarin u helay catar cimaamad musxaf qur-aan kariimka iyo boqol iyo konton dollar soddonka jus si gaara waxaa loo abaalmarinayay saddexdaas arday gabagabadii qaar ka mid a waxgaradkii lagu casuumay munaasabadda ayaa dadkani ku dhiirigeliyey dadaalkooda ku aadan xifdinta qur-aanka kariimka macallimiinta marka waxaan leenahay eh, juhdi fara badan ayaad soo bixiseen waad dadaasheen juhdigiinni waxaa la idinka rabaa inaad sii laba jibaartaan waayo waxaa idin sugaysa ummad muslimiina owlaaddoodii gabdhahoodii odayaashoodii waa yool- yool- waa yeelkoodii ayaa idin sugaaya waxaa laga rabaa waxaa idinka aad xambaarsantihiin insha allahu raxmaan inaad ummaddaasi gaadhsiisaan inta maqanna insha allahu aad u sheegtaan aad dadaashaan annagana aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayna waana ku faraxsannahay juhdiga idinka aad biixiseen carruurtana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo soo barbaarshay awalan intii hadda ka qayb qaadatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkooda kama dayaco miisaankooda xasanaadka ilaahay ha u saaro Een, juhdiga idinka aad bixiseenna insha allahu raxmaan ee, ilaahay idinkama dayaco ee, dadaalkiinnana dadaal ku dira waa idin soo ducaynaynaa garabkiinna ayaa nahay haddaanu nahay odayaasha gobolka
halka warkan dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyahaal furqaan ugu dambayntiina cudurka koronafayras ayaa sabab u noqday inay diinta islaamka qaataan dad badan oo reer yurub ah gaar ahaan xubno bulshada caanka ah warye salmaan ayaa ka waramaya Ee, cudurka coronavirus wuxuu dhanka kale sababayaa in ee, dad aad u fara badan oo ku nool wadamada reer galbeedka ay qaataan diinta islaamka islamarkaana ay fahmaan in diinta islaamka ay tahay diinta xaqa ah ee allah caza wajal lagu talagalay ee, in dadka adduunkan ee, ku nool ay ku dhaqmaan oo ay qaataan goordhow oo ah intaynu ku guda jirno barnaamijka waxaa lagu dhawaaqay inuu islaamay mid ka mida ciyaaryahanada ugu caansan ee qaaradda yurub Ee, ninkan ee, diinta islaamka qaatay ee, wuxuu dheelaa ciyaarta feerka loo yaqaano ee, waxaana uu u dhashay dalka austria ee, wuxuu sheegay in cudurka coronavirus uu sabab ugu noqday in ee, uu cusboonaysiiyo iimaankiisa oo wallah caza wajalla si dhaba u rumeeyo diinta islaamkana qaato isagoo hadlaya ayuu yidhi "Ee, waxaan awoodaa anigoo weliba ku faanaya inaan iclaamiyo oo ku dhawaaqo inaan ahay qof muslim ah Ee, muuqaalka isagoo shahaadateynka loo qabanayo ayaa baraha internetka ee, si aadaa loogu baahiyey ee, islamarkaana dadku ay iskula dhex marayaan iyadoona ee, dad aad u fara badan oo muslimiin ah ay ugu hambaliyeeyeen kuna soo dhoweeyeen ee, diinta islaamka ee xaqa ah مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Moslem. Allahu Akbar.
وكما عشت سأبقى مسلما فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل اللهم مني مسلما wilhelm ot wuxuu ka tarjumayaa kumanaan xaaladood oo si joogta uga dhacda ee wadamada reer galbeedka ee taas oo ah in dadku ay qaadanayaan diinta islaamka islamarkaana ay fahmayaan in diintan ay tahay ee diinta xaqa ah arrimahan waxaa loo sababaynayaa in dadka reer galbeedka ah ay aad ula yaabeen deganaanta iyo xasiloonida ay ku nool yihiin muslimiinta xitaa kuwa ku nool wadamada reer galbeedka oo marka dadka kale aan diinta islaamka aan haysan ay qalqalayaan cabsi iyo walwal ay dareemayaan ee dadka muslimiinta ah si guud way iska xasiloon yihiin waxayna sheegayaan in waxan ay qadar yihiin haddii ay ku dhacaan ay tahay cudur laga raysan karo haddii loo dhintana ay tahay wakhtigii iyo qadartii oo halkan ee ee kusoo dhammaatay marka waxyaabaha dadka reer galbeedka aadka u saameynaya kuna riixaya inay diinta islaamka qaataan ayay ka mid tahay arrinkaas aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu ahaa wariye salmaan oo inooga waramayey dad badan oo reer yurub ah oo qaatay diinta islaamka sababa la xiriira koronafirus cajaa'ibta uu leeyahay warkii dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna waa inaga intaa